Bolshoi, hoi Bolshoi, hagarli. Wadalayga show.
Dadinoogu waxaad haysaa Haysaa waxaad haysaa, erga uura waxaad haysaa. Haysaa waxaad haysaa.
dadinoogu waxaad haysaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idlahaantiinba meel kastaad adduweynaha ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay qaabkii iyo sidii ay u dhacday munaasabadii lagu gaarsiisay farbilowga ah wejiga saddexaad ee dhismaha waddada sanaag oo ka bilaabmay magaalada elefin ee galbeedka gobolka sanaag waxaana munaasabadii ay u dhacday sida tan nabigeena calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar waa labada saxaabi ee ummadda nebi maxamed nebi maxamed marka laga yimaado labada saxaabi ee ugu fadliga badan maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay ku beratameen oo ku tartameen cumar ibnu khadaab ayaa maal fara badan keenay markaasaa abubakar ayaa isna keenay markaasaa abubakar maalkiisii oo dhan buu keenay markaasuu yidhi maxaa ehelkaaga uga timi markaasuu ilaahay iyo rasuul baan uga tegey sal allahu alay wasalam hadda u fiirsada walaalayaa markaasaa cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi abubakar maanta wixii laga bilaabo kula tartami maayo maalka iyo bixintiisa sidaasay ku kala hadheen walaalayaal abu dalxa saxaabigii la odhan jiray beer aad iyo aad u fiican buu lahaan jiray oo midho badan oo aad iyo aad u wanaagsan beertiisii ayuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah anigu beertaasaan xoolo leeyahay aniga beertaa iga qabo ansaari buu ahaay oo ansaartuna beerta beeraha aad bay runtii u jeclaayeen iga qabo buy aniga beertaa beertii baa laga qabta markaasaa nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ehelkaaga weliba kuwa kuugu dhowdhow ku sadaqadayso beertaa walaalayaal arrimahaasoo dhan waxayna tusinayaan sadaqaddu fadliga iyo wanaagga ay leedahay iyo ilaahay dartii in wax loo bixiyo laamiga walaalayaal dariiqaas maanta ninka wax ku bixiyaa runtii walaalayaal waa wax weyn buu ku bixiyey maalkiisii ilaahay dartii ikhlaas hadday ka tahay ilaahay ajar badan buu ka siinaya waa sadaqa jaariya ilaa yowma alqiyaama bay u soconaysaa sadaqadaasu ilaa iyo maalinta qiyaame ilaahay subxaana wa tacala waa u soconaysaa hadduu niyo wanaagsan iyo ajar uu niyadiisa ikhlaas ka dhigo qofka bini aadamka walaalayaal waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaynu u tanaafusno oo u kala dheerayno sadaqadaa inaynu wixii qof weliba awoodi karo inaynu halkaa ku bixino weliba wixii lagu ballan qaaday reer ceelafey inayna halkaa ku bixiyaan qodobka kale aan u gudbayaa sadaqada fadligeedu waa intaasba ku badan badin maayo waa laga dambeeya waxa weeyaan walaalayaal yacniga ballanka iyo cahdiga in la oofiyo oo maxaynu ku ballannay qof waliba wuxuu ku ballamay oo isku qoray dhabbadaa inuu wax ku bixiyo waxay ogaataan walaalayaal ballanku in la oofiyaa inay waajib tahay waa waajib awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ilaahay wuxuu idhi ballanka oofiya hadday kaa noqoto sidii ninkii intuu masaajidka la yidhi sadaqada masaajidka ha loo soo ururiyo buu yidhi aniga dibi igu qora markii masaajidka laga baxay buu yidhi war dibigan masaajidkan kaga baxay ilaahay dartiigama ahayn yaani sidaa walaalayaal inaga noqon ballanka waa in la oofiyo qof waliba wax allaale wuxuu ku ballan qaaday waa inuu bixiyaa haddii kale ballankaa ilaahay maalinta qiyaama waa kala xisaabtamaya waa inuu ku dadaalaa qof walba wuxuu ku ballan qaaday inuu bixiyo taas walaalayaal waa muhiim awfu alcahda ina alcahda kaana mas-uula ilahay qur-aanka inoogu sheegay walidaalika oo kale walaalayaal dadka ballanka buriya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xadiis saxiix ah maalinta qiyaame in calan xagga dambe laga taagi doono oo la odhan doono qadratu fulaan ibnu fulaan waa ballan hebelkii hebelkii yacniga ballanka buriyey iyo ballan burintii hebel baa nebigu calayhi salaatu wasalaam war yaan calan xagga dambe maalinta qiyaame laynoo surin tusinaya inaynu ballanka burinay walaalayaal ilaahay ha looga boqo waxyaabaha lagu ballamay oo ha la bixiyo adigoo ilaahay ugu shaqaynayaan diinteenniba xor iyo dacwadeenniba inoo ah kitaabka iyo sunnada waxa inaga dhimanna waxaa loogu duceeyaa madaxda iyo dadka umarada ah ilaahay inuu subxaana wa tacaala u hagaajiyo waayo haddii umaraday madaxda hagaagto shacabkuna way hagaagan walaalayaal shacabkuna way hagaagan ha layska daayo walaalayaal xamaasada oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno aynu wax qabsanno walaalayaal waayo dal in iyo dawlada inaga yar ayaa wax wada qabsi iyo maaragtay wada shaqayn horumarku gaadhay walaalayaal ba ma loo yahay diyaar in heliyo hooba la bixiyo ma loo yahay qodobka labaad oo gaaban ba degmada ceelka inu soo jeedinayaa maanta waxaynoo bilaabnay waddada waxaa inoogu xiga oo aan dadweynaha reer ceeladfan ku uga digayaa ama aan fikirkooda ku soo jeedinayaa halkaa aynu taagan nahay ee waddadu ka bilaabantay waad aragtaa dhulkaa bannaan sarfeygii waa laga saaray magaalada waxay noqon doontaa niyo ceelaf weyn magaalo ah baa ka bixi doonta ilaa iyo buurtaa ilaa ceelaf weyn ilaa iyo laylanka xagga mid waliba waa dhamaystiran yahay dhulka la goobayo dhulka horta marka hore dawlaale haddii dawladii ay yeelan weydo dhulka wada shacab baynu noqonaynaa ku bashaaraysta nidaamkii sharci ee dawladnimo tallaabo hor leh oo aanan cidda kaga baqayn baanu ka qaadanaa danta qaranka waa u gud danta qaranka laakiin dan gaara uma godboobano waayo halkaa dan qaran ciddii lagaga hor yimaado godob waa kaga gelanaa laakiin dad dan shaksi filimayno inaanu godob ugu gelano waayo de guryaha yaga uma laha soo shaqo tabin ee dalka ugu shaqaynana kaa ku bishaaraysta qodobka ugu dambeeya waxa weeye kolleyda haykalkeena nidaam ee dawladnimo waxa weeye degmooyinku way tartamayaan gobolladu way nala tartamayaan daqaala laysku riixayaa waxa weeye haddaynaan la tartamin khayrkiin waxaa laga yaabaa inaynu dee isla siixanno oo aynu degmooyinka reer noqonno matalan hablay hablaha reer garalay keliya wan maalin maalmaha ka mid ah toddobaatan kun oo dollar lacag ah isu soo ururiyey waa in dumarkeenu ay ku daydaan waa inaynu kaga horaynaa raggu waa inay ku daydaan waxaa halkaa laga bilaabo maanta howlgal hor leh iyo dardargelin ama maamul ha noqdo ama dadweyne ha noqdo yaryarkaa intifaacooda ayaynu ku dadaalaynaa waxaana hambalyaynayaa oo ugu bogaadinayaa mar labaad oo uu soo sharaxay inaynu hiil iyo hoo aynu isla garab taagno waayo tacabka intaa leeg iyaga laftigooda waxayna kaga doonayaan inaynu hiil ku siino oo aynu musharaxnimadooda dambe aynu kaga gacan geysanno oo aynu ugu hiilinno inay xisbigaa talada hayaa uu sii guulaysto oo ku bogaadinaynaa si farxad iyo niyad wanaaga maanta haddaynagoo ummadii ku noqday degmada ceelaf weyn gaar ahaan magaala madaxda degmada ceelaf weyn waxaynu bogaadin iyo hambalyo buuxda u diraynaa mudane madaxweynaheenna qiimaha iyo qayaaba inoogu fadhiya axmed maxamed maxamuud ayaynu salaan iyo hambalyada u diraynaa waxaynu kale oo iyana hambalyaynaynaa xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay dhammaantood ayaynu iyagana hambalyaynaynaa waxaynu kale oo iyana hambalyo u diraynaa taa la mid ah dadweynaha somalilan meel kasta ay joogaan baynu ku hambalyaynaynaa sida ay ugu diyaargaroobeen ay ugu gurmanayaan waddadaas aynu maanta halkan dawarka xadhigga ka jarayno samayntiifuritaankiiyo samaynta waddada baynu ugu hambalyaynaynaa sida gobollada kale ugu hawlan yihiin qaaraan ururinta iyo tababar soo gelinta waddadaa baynu iyan u hambalya waynu idan hambalyaynaynaa tan kale waxaynu ilaahay u baryaynaa oo iyana aynu ilaahay u weydiisanaynaa dhammaanteenba ilaaha nabadda iyo roobka isugu keen keenay baynu isagana baryaynaa oo waxaan leena macaanka haddaisilaw noo taamiyeel noona aqbal oo waddada iyadaa nooga dhig mid aad samaynta iyo hadmushada ku jirto ilaahay noo fuday ilaw noo fudayd baynu leenahay waddo nabadeed oo badbaado iyo nabad lagu maro iyana ilaahu nooga dhig baynu leenahay samaynteeda iyo dhammaystirkeedana iyo socodkeeda ilaahu nagaadsi baynu leenahay tan kale innaga inteen dhatan maanta nafsi wanaag kalaynu leenahay in badan baynu cabannay oo meelo badan ka hadalnay oo xukuumadda la hadalnay oo ilaa ingiriis la hadalnay oo waddadaa ka hadalnay dhibteeda iyo dhibaatadii baahida ay leedahay maanta nasiib wanaag inagu inteena nasiib waxaynu u yeelannay inaynu koon ilaahayna nooleeyo oo ina joojiyo iyadoo faraha la saaray oo la samaynayo baynu iyadana nasiib u yeelannay tan labaad tan kale mar haddaynu aragnay oo aynu nahay dadkii nasiibka u yeeshay waxaa lagama huraana oo waajib ah inaynu qaadano inana wixiina saaran aynu ka qaadano qaybteenna ba inankaas inag waajib ah darweyn ahaan iyo qaran ahaanba waxaa kale oo halkaan dalay oo ku celiyay inta soo hambaliyada aan diray qofku hadduu ninku ninku rasuulku sameeyo sida waajib ku ah xukuumadda iyo madaxweynaheena aynu hambaliyeynayna marka hore waa mas-uuliyaddii qaranka ay u qaadeen ee waajibka ku ahayd inay qabtaan hadday qabteen marka iyaguna waxay waajibsadeen wax iyada waajib bay yeesheen marka waxaa lagama maarmaana waajibka hadda in la guraysa aa yeesheen loo guraa uma lagama maarmaana taasi waa taa tan kale haddaynu reer ceelaf weynahay iyadoo aynu markii lanoogu bishaareeyo waddada waynu farxnay farxaddaana waxbaynu sheegnay waxaynu sheegnay waxaynu inaanu ku darsanayno mudane madaxweynaheena hore waddadaas hore waxa uu sheegay oo yidhi dadka soomaali umad ahaan iyo qaran ahaan wuxuu u soo jeediyey aan isku tashanno macnaha aan isku tashano soo jeediyey isku tashano macnaheedu waxa weeye waa inagu baa hay-adkeena horumarineed iyo nabadeed iyo siyaasadeedba aan qaadno oo inagu aan maarino oo danteena ku filaanno ayay taasi tahay waxa weeye xorriyad iyo gobonnimada waxa la gaadhaa oo mustaqbalka la gaadhaa qofku markiisa dabaso markuu baahidiisa daboolo ayuunba xor yahay gobna yahay oo aan asaagii u baahan baryina oo baryada bini aadam aan ka marmaarno kale maahayn oo baahidana dawo lagoya taas taasaa darteed oo waxaas xukuumaddu qaaday waddada qaybteeda way qaaday waana kaasina soo gacanta ku haysaa hadalkan waxaan ula jeedaa haddii dawladdu inteedii dhammaystirtay oo gacanta saartay waxa dhimani waa intaynagu qaadnay intaynu qaadnay haddii aynaan bixin waxay noqonaysaa meel daroosha oo aan dhammaan bay noqon doontaa su-aashuna mid inaga go-aysa maaha sidaa darteed waa inaan waxaynu ku ballan qaadnay gudo iyo dibad maal iyo dibad waa inaynu bixinnaa waxaynu sheeganaa inaynu nahay hodan waana dhab ilaahay hodan buu inaga dhigay khayraad dabeeciya buu ina siiyey maal fara badan iyo dhulkii daaq buu ina siiyey roobkii buu inoo shugo abaartii waa ka baxnay marmarsiiyo maanta ma leh marmarsiiyo iyo sabab aynu sheegno ma leh annaga su-aashii waa nagu timi guddi ahaan wixii aa hayseen ee hanti ahayd soo gudbiya marka hore sheegaana la yidhi mar labaadna waxaana yidhi soo gudbiya kawtada ku soosla mar hadday halkaa joogto de waxa weeye waxaynu balan qaadaweyn lahay horta uma dad weyne hahe adina waa mahadsantihiin waxaan kaga tegayaa hadda hadal badan ma yaalle waan la hadlay waxaynu gelaynaa hawshii diyaargarowga iyo xoolo bixinta iyo shaqa ka qaybgalka tan labaad waxaanu iyadana ku ballan qaadaynaa guddi ahaan iyo dadweyne ahaanba mudana maareeye iyo waftigiina kale la socda allaalagu wixii garajitaaga aad nooga baahataan naf iyo maal waad ku gartaagaynaa dhagax kasta horteeda yaallana waa qaadaynaa isagana saasaan kaga tegayaa waana mahadsantiin
waa doorashada iyo waxbaa lagu soo dhoweynaya waa inagii lahayd laguma soo dhoweynaye waa taa waddadii odayaashii hore a yidhi warin dhaadhaama taas waa taa ta kale waxa weeyaan madaxweynuhu waa geesi soomaaliyeed geesi soomaaliyeed wuxuu ku yahay iyadoo uu ka baqay iyadoo uu ka baay baqay cabdirashiid oo loo bandhigay iyadoo uu ka baqay ninkii la odhan jiray afweyne oo uu ka baqay oo uu ka baqay aadan cadde oo uu ka baqay oo uu ka baqay cigaal oo uu ka loo bandhigo uu ka baqay oo uu ka baqay rayaale oo uu ka baqay oo uu ka baqay tuur oo laga baqay oo loo babac dhigi waaye ayaa ayaa u dhiyuu ku dhiiraday ayuu madaxweynuhu ku dhiiraday waddada intaan leeg inuu yidhaaho anaa samaynaya geesi ma yahay mise ma aha haddaba geesi haddaanu dad haysaan geesinimadiisa ayaa wax loo dhima dadka loo laysku hallaynayey waa dadka reer somalilan weeye meel joogoba haddaba gacan waxa ka geystay reer somalilan dadkii qurbaha lacagtoodii way bixiyeen oo waa arkaysaan waxaynu arkaynaa iyadoo dumarku dahab daadinayo oo gogasha dhigayaan waaba halkaa goo dhiga hor waxaan kuu sheeg idiin sheegayaa dad yahow haddaynu xaqiiqo ka hadlayno iyo waddo inaynu dhisanno oo yacniga madaxweynaha dhiiranaantiisa inana aynu taageerro waxa loo baahan yahay walaalayaal inaynu afka ka naahno wadda la dhisaya maahee in dumarku dahabka huro oo raggu lacagta huro oo reermiigu awrka huro oo ciyaalku sunasaaacaha huraan markii aanu weydiinay jaaliyadii la hadalla waxay idhaaheen dee xagganna waanu ku bixinnay xagganna way ku bixinayaan waxaan gaadhsiinayaa in xagganna looga baahan yahay madaxweynena ay ku taageeraan magaaladoodana ku soo taageeraan jaaliyadda reer somalilan weliba gaar ahaan taaliyadda ceelab weyn waanu dhaliilaynaa waanu la hadalay hadday ma- waxna jecelahay hadalkaygaa inay dhegaystaan waanu dhaliilaynaa waanu la hadalay guddi bay lahaan jireen waxgarad bay lahaayeen dad maxaaheed waxura bay ahaayeen ma garanayo cudurku meeshuu ka helay haddayba joogtaa waxqabad badan bay ku taami jireen taaliyadda reer ceelab weyn waxaasoo duntan badankooda waxbay ka dhiseen ee wax badan bay magaalada ka qabteen haddana weli dheg uma talaqsi waddaa la samaynaya oo macnaha ceelaf weyn ilaa culays baa saarane culayska saaran inay nala eegaan oo wax naga soo tareen xaq bay u leeyihin waxaanu idin leenahay reer somalilan ee waxaan leeyahay jaaliyadda ceelaf weyn walaalayaal majaalkiinnii ceelaf weyn wuu dhiman yahay oo waa idin maran yahay se kale waxaan leeyahay ee war walaalayaal ee waxaanu isugu nimi iminka waddadii waxaanu hayno ee lacaga haddaa inkaadna weydiisaanna dhulkaa idinla go'i doona haddaadna weydiisaan wuu idinla go'ayaa haddii berrina la weydiiyona waanu dhuumanaynaa waxaanu ka dhuumanaynaa waxaanu haynaanu ka dhuumanaynaa waxaanu ku dhiiran lahayna xiniyaa noo yeelayaa waa idinka sanduuqiinni wuu madhan yahay boosaskiinni waa mudhan yihiin ee muxuu ahaa neefkiinni waa maqan yahay hashiinni waa maqan tahay waddada inta inta dawladda socoto ay ku ballan qaaday inta kalena soo tuba daran taasaan idin leenahay waxa ee, shacabkan dadweynahan ee reer ceelaf weyn mudane iyo marwooyinba dhallinyaro iyo mas-uuliyiinta qaran ee iyana halkan fadhiya intaba waxaan ku salaamanaa salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib halkan maanta waxaynu isugu nimi xafladii furitaanka waddada waxa weeyaan meel waliba waxay leedahay hadal iyo maqaal maqaal waliba wuxuu leeyahay een, een, een, wuxuu leeyahay meel maqaan buu leeyahay ha marka waxa weeye maanta waxaynu furaynaa waddadii degmada ceelaf weyn ee uu ku soo ku soo een, ay soo uu- uu uu dhagax dhigay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaani waxqabadka ama qofka een, haddana waxaa laleeyahay madaxweynaha loogu celiyo madaxweynuhu baryi maayo ee wuu kasbaday haddii uu keeno horumar aan lahayn uu bilaabo wuu kasbaday ee ma baryayo Een, ma aha qof waliba waxa uu helaa wuxuu daacadnimo ku qabto wuxuu karti ku qabto wuxuu mas-uuliyaddu inay ka saaran tahay waxqabad oo ay mas-uuliyaddu waxqabad tahay buu wax ku helaa waxaan leenahay waxqabadkii wuxuu hayo ee ay xukuumaddu hayso iyo waxaanay haynba way ku dhiiratee waxaan leenahay waxaan hayn allaha u fududay waxay haysana way haysaa waxaan leenahay xukuumaddu way kasbatay in la doorto Een, xukuumadda wixii ay ina tidhi iyo waxa ay ku maqan tahay waxeedii waa diyaar waxaa laynaga rabaa oo aynu maanta isugu soo ururay wixii aynu ballan qaadnay in la helo haddii kale waddadu dhinaceenna ka fadhiisanaysa waxaana leenahay idinku wacyigelinaynaa ina maqashiinaynaa waxaan leenahay nin weliba hawsha halkuu kaga aadanaa iyo wixii la saaray iyo wixii aynu ku ballan qaadnay iyo waxa guddida ka dhiman guddidu wixii hayso guddida waddada ceelfee waa la garanaya wixii ay hayso way haysaa waynu iska xog haynaa waxaa la rabaa lama looma baahna hadal qura looma baahna inaynu iska shiro un looma baahna een, inaynu un hadal afka ka nidhaano looma baahna inaynu idhaahno intaasaynu bixinayna aynu ku faahayna waxaa loo baahan yahay waxqabadana wixii aynu ballan qaadnay waddadii waa taa xukuumaddii way wadaa innagana waxaa inagu dhiman wixii aynu bixinay mooyaane waxaa laynaga rabaa reer ceelaf weynow istus laynoogama baahnay waxqabad baa laynaga baahnay waxaan leeyahay dhammaan degmo dadkeena reer calaf weyn haddaynu gudaha joogno iyo haddaynu dibadda joognaba waxaan farriin ugu dirayaa inaynu ka qayb qaadanno waddada si laxaadle mid dibadda jira mid adhiga la jooga mid magaalada jooga aynu u urro naf iyo maalba oo waddada gelino diyaar soomanihin waxaan leeyahay hadduu daabka ha bixiyeen waa yeelku guryaha ha huro ee xoolo dhaqatadu geela iyo adhiga iyo midna yaan loo aabba yeelin naf iyo maal xafladan maanta aynu isugu soo baxnay ee ah furitaanka ee, waddada ceel afweyn ee laga bilaabayo degmada ceel afweyn waxaan leeyahay waxaynu ku soo dhowaynaynaa si niyad iyo kalgacal leh ceel afweynna waa la yiqiinay oo wakhtiyadii hore ee, dhinaca iskaa wuxuu qabsada waa lagu yiqiinay kuwanna waxaan ka rajaynayaa sidii hore iyo si ka badan in looga qayb qaato insha allah biidni illaahi karim waddadaas maanta la bilaabay
meel kastaba ha gaadh ilaahumay gobtaa cadee inaga hooseeya gaadho wixii la sameeyo reer ceelku inuunbaane qofna gaar u yeelan maayo qabiillo gaar u yeelan maayo waxaan leeyahay niyad ha loo keeno mar haddii maanta la bilaabay oo shakigii faraha badnaayee inagu jiray ee ahaa war waxma la bilaabaya uu inaga baxay waxaan leeyahay si niyad aan uga qayb qaadano dadweynaha magaalada ka miyiga ka debadda jooga mid kasta oo maanta ee xafladdan daawada waxaannu ka rajaynaynaa in si laxaad leh oo qayb libaaxa qurba joogtuda waa kuwa debadda jooga waxaan leeyahay maanta way bilaabantay waddadii waanaad aragtaan xafladdeediina waa taasoo maanta waa laysugu yimi waxaannu leenahay ilaahay tii inoo hirgasha inana aynu ka qayb qaadanno oo si wanaagsan uga qayb qaadanno allaha inooga dhigo maanta waxaynu nimi waxqabad waxaan leeyahay wakhtiga madaxweynaha doorashadiisu ay gaadho waxayna tahay ceel afweyn dee waagii hore waa la ogaa maantana waa la arki doona waxqabadkeenna aan muujinno markaasaynu garan doonnaa inaynu ama la soconno ama aynaan la socon xafladaasaynu maanta isugu leh dadka ee, waddada dadka maanta xaflad waxaan kaloo halkan ka sheegayaa oo ka hambalyaynayaa xukuumadda axmed maxamed maxamuud siiraayo hogaaminayo baan halkan ka salaamaya axmed maxamuud siiraayo ammaan uma baahna ammaantiisii way muuqata saddex darajo oo aanina gaarin madaxweyne kastaa gaarin buu gaaray wuxuu gaaray dalka oo dhan inuu soo wada koobo inta uu leeg yahay wuxuu kaloo gaaray konton ilaa boqol nin oo askari oo ciidana inuu mar qura darajo ka wada simo wuxuu kaloo gaaray dawlad kasta oo timaada oo kacda oo timaada waddadaa gobolka sanaag wax soo hadal qaado lama arag isaga ka orog ilaahay baa hammaaday marka uu yahay madaxweyne dadkiisa iyo dalkiisa u daacada ilaahay baa hammaaday ammaan kale uma baano waana ku hambalyaynayna waxaa kaloo raacay ninka waxqabadkaa la isu shaaxidaa waa iyo iyo iyo waxqabadku waa ninka qabsadaba dee waxqabtay doorashadiisa dambe waa bankayaal cidlada lama dholami karto meel kasta oo la joogo waa alibos alibos weeye in wax qabtoo loo baahan yahay diriska adooska kakana looma baahna taasi taa weeye waa xoolaha iyo degmada reer ceerab weynow xoolu laba waday leeyihin oo fiican wadda waa aakhiro waa masaajid oo kale ajir baa ka soconaya waddana waa iftiinka ninka aroosii ka taga halkan burxuu ka soo qayinaya caawala waa ku soo ceelaya labadaa faa'iiday noo leeyihin reer ceeb weynow labadaa faa'iiday noo leeyihin gudaha aan joogno dibadda aan joogno meel kasta aan joogno wixii walba ficilaya dareen bay leeyihin taan dibna inoo soo eegi dalka caasaanka waynu ugu horeyni waxqabadkiisa aynaan ugu dambayn waxaan kaloo leeyahay xoolaa laynaga doonayo xoolaa laynaga doonayo iyo la doonayo waa xoolaha fi aakhiraba ku wanaagsan waxa weeye sidoogaa u baxaan abaar baaba tagta abaar baaba tagta dawaa cunta bilan baa lahaya waa wasaqalduriye wixii magaxlaa magax leh waa xifka iyo aakhiraba waxaynu ahaa ku dadaalo nafteeda iyo maalkeennaba anuuro xagaabka anuuro nafteeda iyo maalkeennaba yaalayna dhaliilin jidkaayaynaa wax alla waxaynu dib uga dhigaynaa kii naf iyo maal soona sidaa aan leeyahay sidaa weeye reer miyiga dadka miyiga waa kaan la hadlaya waa kan xoolahaya waa xoolo dhaqataynu nahay way sognahay babrashikeena ugu xoolo badan dalka neef adhiya iyo jirud kii walba waa haynaahaynu ma waxaynu haynaa mawaashi baynu haynaa fara badan aakhirana aan wax ka geysano dhibkana aan wax ka weji ka samaysano diyaar ba u nahay aynu sidaasaynu yeelayna inaynu dhisno inaynu samaysano waddada waddada inaynu samaysano baynu isugu nimi waxaanaan igu dambaysay yaba maalkan maanta aynu halkan ugu soo baxnay aynu qaybsanay og nin waliba kii caaqi lahaa iyo kii oday ahaa iyo kii daar lahaa nin waliba hadduu suldaan yahay iyo hadduu caaqil yahayba nin waliba qaybtiisiiyo intaa qayb qabta waxaan leedahay wixii aynu ku ballanay qaybsanay reer ceelfayow haddaynaan been iyo ruwaad u jeedin wixii nin walba aad qaybsatee ku raacay keen wixii ku raacay aynu qaybsanay caaqil baynu wax saaray anigu waxay ugu dambaysay oo sideed boqol maraysa ninkii caaqilka ahaa ayaantii xisaabii ugu dambaysay oo neef wan neef kale maahay wan buu ahaa sideed boqol oo wan feeska sidaa sidaasay ahayd waxaan leedahay xoolihii xoolihii waynu haynaa hadda waxba kale ma jiraan waxaan leeyahay aan bixinna xoolihii hawshii aynu lahaynta ma suuro gelaysa mise suuro geli mayso waa suuro gasho waa bilaabanta waqtaas igada magaalada lagu qaylaya waxaan leeyahay aan waxaynu leenahay wixii aynu ku ballan qaadnay aan bixin waxaan leenahay xoolii ha la helo nin walban baxa ku ballan qaado wixii uu kaxeeyey ha doono hadalkii waa la dhamay reer miyiga wuxuu odhan jiray daalarku waa dhammeeyay waxaan saleeyahay saddex qodob oo yar baan kala hadlay horta mid waxa weeye iskaa waxa qabsada reer cirifin waa yiqiiniin nin baa markii dhawey soo hadal qaaday iskuulka aa aragteen iyadoo magaca iskaa wax qabsan la oqoon ayaa lagu dhisay fasalkii ugu horreeyey iyo istoorkii iyo ha- iyo xafiiskiiba ree reer cirif weyn ayaa dhisay iyadoo uu hogaaminaya allahu naxariistay maxamed maxamed xaashi ducaale nuux maxamed saactalyaani raggaasoo dhamme ay ay ka qayb galeen abaabulka marka aan ku dayana horeynuba u naqiina marka heer qaran ayay ka qayb galeen jaaliyaddu marka waxaan ka codsanaynaa bal heer degmana inaad kaga qayb gashaan aniga oo gundidii loo xilsaaray lacagta aan ahay waxa weeye ceeraf weyn dalka way u ballaadhan tahay keel baynu leenahay ari baynu leenahay lacag baynu haysanaa waxa weeye beeyaynu leenahay haddaad bankaa u kacdo bankaa haddaad u kacdo nin waliba shan tiro adheeb u xidhaya waxa weeye annagoo toddoba neef leh baanu ku baaqnay wakii ugu weynaa aqalkii baa la yidhi boqol bixiyo waanu bixinay haddana waa kordhinaynaa horta ilaahay waxaynu fur- bila- bilowgaa waddada aynu maanta ceelas weyn ka bilownay ilaahay ha inooga dhigo yacni kaaynu ku guulaysanno hawshan waxa weeyaan infrastructure baa la yidhahdaa waa hawlaha waxa weeyaan ugu culus weeye ha- shaqadeedu waxa weeyaan inta ilaahay ku guuleeyo ilaahay naga dhigo shaqadana waxay u baahan tahay shaqo ma aha dawladdu keligeed qaadi karto waxaan garanayaa maalintii booland aanu ka bilaabayna waddada shicibku waxa weeye horta iyaga soo qaatay infact waxbay keeneen sideed kilomitr ayay ka sameeyeen waddada boorama dawladdu markii ay yani siinaaya ku guul maxamed maxamed sina madaxweynuhu ku guulaystay kursiga ayuu wuxuu ku daray qorshihii boqolka cishe u horreeyey waxqabadka degmada in waddada boorama la sameeyo waxa weeyaan sagaal iyo toban kilomitr oo xidhiidh ah ayay dawladdu dhigtay iyo sideedii shicibku bixiyeen marka waxa weeyaan waa iskaashi waa waxa wa- in wax la wada qabsadaa waa waxa ugu muhiimsan weye haddii cid lagu haleeyo waddadu socon mayso runtaan idiin sheegaya dawladdu qorshay ku tala gashay qorshaheedii wuu dhammaystiran yahay waxa ay ku tala gashay ee ballan qaaday sideeda u fulinaysaa annagaana u xisaaran shicibku wuxuu ku ballan qaaday hadduu bixin waayo qaybtoodii way bannaanaanaysaa halkay ka dalooshateen hadha waxa weeye waa halkii ciddii waxaa ballan qaaday ay ballaysan baa bannaan doonta insha allah taasina dhici maysaan umalaya ilaahay kama rajaynayo waayo waxa weeyaan anigu waxa weye galbeed baan ka imiday boorama ayaan u dhashay waddankana meel kasta oo ka shaqeeyaa xoolahaan halkaan ku arkay ceelaf weyn maalintii aan tirsay halka ka bilaabaynay waxay igu noqotay oo markii ugu horreysay imaada argagixisay igu noqotay markaasa waxaan idhi war waxanoo xoolaa baraha meesha xoolaha sacuudigaa loo daabulaya laydhaa bal halkan baa lagu xereeyaa wax markii xoolaha lagu urreeyey baa lisay dad baa waxaan lees baa lahay xaqiiqdi waayo galbeedkaasanta neef iyo ninka tiro aliyadi waa nin dee adduunkaba ka tegey laba saacad ninkan haddana sawir loo bixinayo waa aragtay baan malanaya oo waa nin kale sideed kilomitir wax lagu bixiyey oo shilibku bixiyey dee dadkii xoolaha lahaa ha muuqdeen xaqiiqan saasaan idin leeyahay waayo hadday taasi muuqan weydo waddadu qaybtiinu way madhaanaysaa wadada qaybtiina bufeeya dhammaystira xataa waxaan idin leeyahay waxqabadka lama xor wada qabsado wey hawshaa bilaabantay waxa weye qalabkeeda waa diyaar waxaa loo soo socda kalasharkii jayga jebinayey hadda wuxuu kusoo jiraa burca usoo dhaafaan marinaya kalashar labaad baa isna loo soo socda oo aan mid dhigi doono mataqaanaa suqmee meesha la ilaha maxaan ku dhahdaa kal sheekh agteeda eegina isaanu dhagax fiican ku haynaa mid waxaan dhigi doonaa garadag baanu dhigi doonaa qalabkii wadada u baahnayd boyadii daamurka wax walba daamurka xataa waanu dabarnay annagu dowladda qorsheeda waxba kama dhina xaggeena la yaro wax ka dhinaan u malayna maayo waxaan hoola arkay ya haddii wax laga bixin waayo dee waxay noqonaysaa mucjiz
waxaan u malaynayaa reer saag ama reer cirab weyn maanta waxay u tahay maalin taariikhiya oo aad ugu weyn waad aragtaan maanta wixii ugu qaalisanaa oo abid soo mara gobolka sanaag ayaa la bilaabay maanta waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo waxaan u malaynayaa reer ceelaf weyn dee waa laga rabaa wixii madaxweynuhu ballanqaaday ama dawladdu wixii ay ballanqaaday waad aragtaan wayna soconaysaa waxaan leenahay nin la sugayow adna yaad sugin wareer sanaagow reer ceelaf weynow reer ceelaf weyn labaatan kilomitir bay ballan qaadeen waa ka sugaynaa yay noqon sidii horey loo lahaa golakakacay yay noqone ha la helo baan leenahay aad baannu idinkaga mahad celinaynaa sidaad xafladda ugu soo diyaargarowdeen sidaaad u taageerteen waddadaasu inay dhaqaaqdo sidaaad u berbertaagan tihiin dawladduna sidaa ayay idin berbertaagan tahay sidaa ayay xukuumadduna ugu heellan tahay inay waddadaa wax ka qabato may waddada in ma bilaabeenno way soconaysaa waddada in way soconaysaa yaan la odhan toban kilomitir baa la samaynayaa labaatan kilomitir baa la samaynayaa soddon kilomitir baa la samaynayaa maaha waddadu sidaa loo bilaabay weeye وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بل سي ما يورانين صدن كيلومتر بالصبين وضدي وي بلابتي عيرقاو وي كسعطا إناف مدوبي وي كسعطا عيلاف وي نمانتا أيام كبلوني إن شاء الله قرألقنا وان كبلابينا ninkii ka haraya isagay la jirtaayo sadaqada jaariyada oo inta uu aakhiro oo dhan sugaysa oo sadaqatul jaariya weeye markaa mila odhanayno intaa ayaa la
bulshooy hooy bulshooy hagarli